magaalada laascaanood iyo weliba muddooyinkan ku dareere ballaarin laga sameeya iyo wadooyinka bartamaha magaalada dhexmarowa si loo fududayo ana socodka dadka iyo baawarta maadaama cariiriga wadooyinkan uu soo hor istaagowa fursado ganacsi iyo maalgashiga dowlada hoose ee degmada laascaanood oo wada balaaringa iyo reedan habeeyo waya ka bilowdaya laamiga lamaad ee magaalada laascaanood siyaanagata mid eedan qurux badana siiyo bulshada iyo baawurta aan isku gudubana agaasimaha waxda arrimo bulshada deeq cabdi warsame oo sii koobangan ku hadaliya dhismo wadooyinkunka dareerana usoona dhinaga kala baaqusaandariya shacabka laascaanooda dowladda hoose laascaanood waxay ballaarin iyo bannayn ku samaysay laamiga labaad ee magaalada sida shaqo maalmeedkaada ama hore loo dhici jirtay loo ballaariyay laamigii dheeraa hadda maantana waxaa la ballaarinayaa kii labaad ee magaalada waxaan uga faa'iidaysanaynaa warbixintan inaan baaq ugu jeedinay bulshada dhammaan dadka ku dhow dhabooyinka waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku soo durkin inaysan taangiyada iyo ciidda iyo dhagax iyo wax laala waxay laamiga guriga hortiisa la dhigaya inaanay keenin taasi waxay keeni doontaa ciqaab in lagala kulmo qof kastoo muwaadin waxaa loogu wacyigelinaya oo loo sheegayaa inuusan goynin dhabbada gurigaaga ayaad leedahay malihid dhabbada taangaaga gudaha ku xahayso dhagaxaaga gudaha ku xahayso ama guriga ku dhiso laakiin looma oggola inaad dhabbada dhigtid oo aad laamiga ku geysid dhabbo kasta oo magaalada ku taallaa waa dhabbo ballaaran laakiin waxaa gooyay dhagax dad ku dhigeen iyo ciid dadka reer laasaan waxaan ugu baaqannaa inaysan iska goynin dhabbada